wasaaradda walbarashada hidaha iyo taalinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland ayaana sheegtay natiijada imtixaanka shahaadiga ee fasalka siidaada agaasimaha imtixaanaadka iyo shahaadooyinka ee wasaaradda walbarashada jubbaland nuur cabdullah ayaana sheegay natiijada imtixaanka imtixaamka si guud waxaa gudbay oo baasay afar kun iyo laba boqol iyo saddex arday oy macnaheedu tahay kun lix boqol iyo labaatan dumar ah iyo laba kun iyo shan boqol iyo siddeetan iyo saddex wiil ayaa imtixaamka gudbay oo ku biiri doona dugsiyada sare ee dowlad goboleedka jubbaland si guud ardayda imtixaamka gashay ee hartay waa afartan iyo shan arday oy macnaheedu talaatan iyo saddex dhadiga iyo labaatan iyo labo lab ah oo wartooda noqonaysa afartan iyo shan intaasaa imtixaamka gashay oo ka hartay oy macnaheedu tahay ardayda intaas dhah afartan iyo shantaa arday ayaa naga dhacday wadarta guud ama ardayda maqnaatay wadarta maqnaatay loona diiwaangeliyey waa boqol iyo hal arday ardayga koowaad ee ku guuleystay imtixaamka ama ardayga koowaad ee hogaaminaya sanadan imtixaamka waa zaynab cali yuusuf oo degmada kismaayo dugsiga wamo stadium kuna guulaysatay celceliskeedu siddeetan iyo saddex dhibic siddeed siddeed oo kaalinta koowaada kaalinta labaad maryan maxamed maxamuud kismaayo dugsiga ganaane siddeetan iyo saddex dhibic soddon iyo siddeed kaalinta saddexaad waa cabdinajiif faarax axmed degmada baled xaawo dugsiga alqalam oo ku baasay siddeetan iyo saddex ama celceliskiisu yahay siddeetan iyo saddex dhibic labaatan iyo shan kaalinta saddexaad kaalinta afraad waxaa isla haystaa saddex arday oo kale ah faa'iso axmed cabdi kismaayo new wamo shukri cabdi shukri cabdi yuusuf mawliid kismaayo khaalid bin waliid shukri amiin cabdulaahi maxamed cabdisalaam xaashi garbahaarey gogol afartaa arday ama saddexdaa arday cafan waxay isla wataan siddeetan iyo saddex waana kaalinta afraad saddexdooduba kaalinta shanaad waa cabdicasiis cabdulaahi cabdi aadan doolow durow primary wuxuuna haystaa siddeetan iyo labo dhibic sideed sideed muscab ama kaalinta lixaad muscab cabdi carab maxamed kismaayo dugsiga jubba siddeetan iyo labo dhibic soddon iyo sideed kaalinta lixaad isla kaalinta lixaad cabdinaasir idriis yacquub cabdi kismaayo degmada kismaayo dugsiga kismaayo siddeetan iyo labo dhibic saddex sideed kaalinta lixaad kaalinta toddobaad waa cabdicasiis cumar axmed ciise degmada kismaayo dugsiga jubba siddeetan iyo labo dhibic hal saddex kaalinta toddobaad isla kaalinta toddobaad cabdisamed isaaq cali xuseen kismaayo dugsiga midnimo siddeetan iyo labo dhibic hal saddex kaalinta toddobaad kaalinta siddeedaad cabdinaasir xaashi cumar cabdi waa doolow doolow primary siddeetan iyo labo ayuu wataa waa kaalinta sideedaad isla kaalinta sideedaad nuur cabdi ibraahim nuur afmadow dugsiga afmadow primary siddeetan iyo labo isla kaalinta sideedaad saddex arday bay ku haysteen sumayo shariif xasan kaariye dhoobley cumar bin khadaab siddeetan iyo labo kaalinta sagaalaad waxay ku haystaan laba arday oo kale ah ibraahim cabdulaahi faarax aadan oo luuqa degmada luuqa luuq primary siddeetan iyo kow dhibic sideed sideed kaalinta sagaalaad isla kaalinta sagaalaad waxaa la haysa ibraahim xaawo aadan cabdulaahi cali oo degmada buurdhuuba dugsiga jaalasiyaad siddeetan iyo kow dhibic sideed sideed waa kaalinta sagaalaad kaalinta tobnaad maxamed faarax ismaaciil dacar doolow geed weyne primary waa siddeetan iyo kow dhibic toddoba shan wasiirka wasaaradda walbarashada hidaha iyo taalinta sare dowlad goboleedka jubbaland iyana sidoo kale hambalyo ayaa ardayda fasalka siidaadka gudubtay waxaan leeyahay hambalyo sanadkan ardada gashay ee usoo gudubtay imtixaankan waxaa kaloo si gooni ugu hambalyeynayaa tobanka arday ee ugu sarreysa imtixaankan oo runtii sanadkan ay u fadhiisteen in ka badan afar kun saddex boqol afartan iyo sagaal ka badan ay u fadhiisteen runtii oo ka kooban deegaanada ama degmooyinka jubbaland guud ahaan waan u hambalyeynayaa ayaga iyo waalidiintood iyo macallimiintoodii iyo runtii dadaalka ay sameeyeen oo dhan waxaan leeyahay hambalyo mar labaad sanad dugsiyeedkan lamada kun labaatan sideed lamada kun labaatan afar jubbaland weliba imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedan fadheeday afar kun saddex boqol afartan sagaal arday waxaana usan natiijada la sheegay oon gudubii xeerka dugsiga sare